asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kolon isaxo wareysi hala qaatay madaxweyne nafta galeen iyo odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo magacaabay guddiga amniga ee xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh oo dhowaan lagu qaban doono magaalada muqdisho ciidanka kumaandooska danab iyo nabad sugidda jubbaland oo soo qabtay sarkaal al-shabaab u qaabilsanaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ciidanka booliiska soomaaliya oo howlgallo ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada daniela kusoo qabtay dhallinyarada loo yaqaano ciyaalweero taliyaha ciidanka xoogga dalka oo kormeer iyo dhiirigelin ugu tegay saraakiisha ciidanka xoogga ee ku sugan deegaano ka tirsan magaalada baydhabo wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn ruushka oo qabsaday magaalooyin ka tirsan dalka ukraine
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3 g iyo 4 g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3 g iyo 4 g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo arbaco ah kowda bisha juun laba kun labayo labaatan kusoo dhawaada warkii oo fisan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu weheliyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa kulan isxog wareysi ah la qaatay ama kula qaatay magaalada baydhabo odayaasha iyo duubabka dhaqanka ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa odayaasha dhaqanka ku booriyey dardargelinta kaalintooda ku aadan nabadeynta dib heshiisiinta xasilinta khilaafaadka iyo soo dhoweynta bulshada soomaaliyeed isagoo markaa u tilmaamay in dubabka dhaqanka ay dubdhexaad u yihiin gedi socodka dowladiska dalkeenna dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qiraysaa dowrka wanaagsan ee aada ku leedihiin dowladiska dalkeenna nabadeynta iyo hogaaminta bulshada waxaan mar walbaba soo dhaweyneynaa tallaabooyinka wax ku oolka ee ku aadan horumarinta dalka iyo dadka waxaan idinka codsanaynaa in aad nagu garabsiisaan xaqiijinta himilada shacabka soomaaliyeed ee dal nabad ah xasiloon oo horumarsan ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markaas la hadlayay odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo xalay kulan isxog wareysa la qaatay madaxweynaha ayaa sidoo kale ka warbixiyay qorashayaasha hortubinta u leh dowladda ee ku saabsan horumarinta arrimaha bulshada dib u heshiisiinta la dagaalanka wax loogu yaro argixisada iyo wax kaqabashada xaaladaha bani-aadinimo ee ka dhashay abaaraha saameeyey guud ahaanba dalka dhankooda odayaasha iyo dubabka dhaqanka ee deegaanada koonfur galbeed oo madaxweynaha ugu hambeliyey mas-uuliyadda loo doortay ayaa hoosta ka xariiqay in la shaqeynta dowladda iyo garibsaaga dadaaladooda ku aadan horumarinta dalka iyagoo markaa tilmaamay inay ku kalsoon yihiin odaytinimada madaxweynaha waayo aragnimada iyo markaa fulinta ballanqaadadiisa hortabinta u lah horumarinta dalka iyo dib heshiisiinta bulshada soomaaliyeed ayay yireen odayaasha dhaqanka oo dhankooda ka warbixiyey kulanka xalay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la qaatay
odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya iyo may kulan weelanayme qasriga madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxyaalahaas kala qaadnina mayba kuma tahaytay dhibaatooyinka ku jira soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed oo ah abaaraha waddanka ku jiraan sidii ummadan koonfur galbeed liinku samid tibiilaay dhibaatada teegina liinku bahalaay iyo sidii kale liinku bahalaayay jididkan xirxirin iyo hadlaqaani iyo waxyaabo badan oo ah koonfur galbeed xaggiyaa ka leta gobolka banaadir sidii xagsheelinku siilaay iyo haaslaqaadni inta madnamay ka dhammaadeena guul iyo is afgorasho
mid ka mid ah odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka warbixinaya kulankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay xalay la qaateen ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa magacaabay guddiga amniga ee xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo dhowaan lagu qaban doono magaalada muqdisho wareegta kasoo baxday xafiiska ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaana lagu yihi sida tan kuwa wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee soomaaliya kuwa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga kuwa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada wasiirka ah oo wasaaradda cadaaladda iyo dhammaanba taliyayaasha ciidamada qalabka sida ujeedda magacaabidda ah guddi ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed xuseen rooble markuu arkay qodobka sagaashan iyo sagaalaad iyo boqolaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya markuu tixgeliyey ahamiyadda ay leedahay munaasabadda caleemasaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee gaar ahaan adkeynta amniga ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu magacaabayaa xubnaha guddiga amniga ee xafladda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna kaliyihiin kow cabdulaahi maxamed nuur guddoomiye waa wasiirka amniga ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur jaamac xubin wasiirka gaashaandhiga duraan axmed faarax xubin wasiirka gaadiidka duulista hawada ee soomaaliya xasan xaaji xuseen xubin wasiirka cadaaladda genaraal odowa yuusuf raage xubin taliyaha ciidamada xoogga dalka genaraal cabdi xasan maxamed xijaar xubin taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya mahad maxamed salaad xubin taliyaha nabadsugidda iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee nisa waxaa la farayaa baa layidhi xubnahan guddiga sare ee ku xusan in ay waajibaadkooda shaqo ay u gutaan si hufan adkeynta amniga dalka guud ahaan gaar ahaan amniga madaxweynaha ama munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya taa oo dhowaan la filayo in bishan sagaalkeeda lagu qabto magaalada muqdisho oo si weyn markaasi loogu diyaargaroobayo maalmaha soo socdana maadaama iminka bisha juun ay kow ay tahay wax keerna ay yihiin muddo toddobaad ah taa oo markaa inay kasoo qaybgeli doonaan madax kala duwan oo ugu horeeyaan madaxda wadamada diriskale ah soomaaliya iyo kuwa gobolka oo dhammaantoodba markaasi la sheegay in lagu martiqaaday kasoo qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ciidamada booliiska soomaaliya ayaa howlgallo ay ka sameeyeen xaafadda ka tirsan degmada daniel ee gobolka banaadir waxa ay kusoo qabteen dhalinyarada loo yaqaano ciyaal weero oo qaati ay ka taageen shacabka ku nool degmooyinka gobolka banaadir salbaan xuseen al cadaala ayaa faahfaahinaya
ciidanka booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa howlgalo waxa ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada dayniile ee gobolkani banaadir iyadoo howlgalka lagu soo qabtay dhallinyarada loo yaqaano ciyaalka weerada ciidamada booliiska ayaa inta uu socday howlgalka waxa ay gacanta ku soo dhigeen dhalinyaro farabadan dhalinyaro fara badan oo ciidamadu ay sheegeen inay yihiin kuwa ciyaalka weerada oo dhibaato ku haya shacabka degmada iyo rag kale oo isticmaalaya muqaadaraad saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa mid lagu doonayey in lagu xasiliyo amniga degmada dayniileh ee gobolkani banaadir oo xiliyada qaarkood ay ka dhacaan dilal qorsheysan oo ay geystaan kooxo ku hubeysan baastoolado guddoomiyaha degmada dayniile cabdishakuur abuukar macalin ayaa sheegay in ragga howlgalka lagu soo qabqabtay ay yihiin kuwo amni darada qeyb weyn ka ah islamarkaana waxa uu tilmaamay inay la dagaalami doonaan ciyaalka weerada kooxaha hubeysan maandooriyaha iyo burcadda dhaca u geysta shacabka ku sugan gudaha degmada dayniile ee gobolkani banaadir gabagabadii guddoomiyaha degmada ayaa shacabka degmadiisa degan ugu baaqay inay laamaha amniga kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo xasiloonida wuxuuna sidoo kale ka codsaday waalidiinta dhalay ku howlan falaalka amni falaalka amniga lidda ku ah in ay caruurtooda ay ka warqabaan
mahadsaned salaamaan xuseen al cadaala markaana jubbada hoose ciidamada kumaandooska xoogga dalka ee danab iyo nabad sugidda maamulka jubbaland ayaa soo qabtay sarkaal al-shabaab u qaabilsanaa deegaano badan oo ka tirsan gobolka jubbada hoose maxamed cabdi mukhtaar oo magaciisa afgarashadu ay saraakiisha ciidanka xoogga ay ku sheegeen ee loogu dhex yaqaanay al-shabaab uu ahaa sakaraabi waxaana lagu qabtay howlgal ballaaran oo ciidamada ay ka fuliyeen deegaano dhaca galbeedka magaalada kismaayo waxaana ciidanka ay markaasi dileen afar dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab iyo markaa kaa oo horjoogu ahaa markaa sarkaalkan la qabtay sida ay saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee danab iyo nabadsugada jubbaland ay warbaahinta la wadaageen ciidanka qaranka ayaa sidoo kale waxa ay burburiyeen goobihii al-shabaab ay markaasi ugu ururin jireen dadka shacabka waxa ay ugu yeereen sagabaad waxayna saraakiisha warbaahinta qaranka ay u sheegeen in howlgalkan uu qeyb ka yahay halgan markaa bilow ah oo markaasi lagu doonayay in al-shabaab loogu saaro deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose oo inta badan al-shabaab ay gacanta ay ku hayaan saraakiisha howlgalka hogaamineysa ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in markaas ay muhiim ay tahay in si dhow ay shacabka ula shaqeeyaan saraakiisha xooga dalka ee ku sugan gobolka jubbada hoose halkaas oo howlgallada ay joogto ay ka yihiin islamarkaana waxay xaqiijiyeen in howlgalka uu sii socon doono ilaa ay al-shabaab yiraahdeen laga saarayo deegaanada badan ay kaga sugayihiin gobolka jubbada hoose halkaas oo fadhiisamo kala duwan al-shabaab ay ku leeyihiin waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo dalsanayo idinkaga imaanaya saaxiib yaal markana taliyaha ciidanka xooga dalka jenaraal odawa yuusuf raagi ayaa waxa uu kormeer dhiirigelin ah ugu tegay saraakiisha ciidanka xooga dalka ee ku sugan magaalada baydhabo taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal odawa yuusuf raagi ayaa shalay gelinkii dambe kormeeray waa kormeer iyo dhiirigelin ugu tegay markaas saraakiisha fadhigood yahay deegaanka lagu magacaabo homokodo ee magaalada baydhabo ka tirsan halkaas oo fariisan u ah cudubyo ka tirsan guutada diitaad ee qeybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka soomaaliya taliyaha ayaa sidoo kale warbixin ka dhigeystay saraakiisha ciidamada xooga dalka oo ku saabsan xaalada nololeed ee ciidanka iyo markaas howlgaladii ay kasoo qabt ay ka fuleen markaasi deegaanada badan ay ka sameeyeen duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada ee saraakiisha halkaa ku suganah ay ka wadeen howlgallo ballaaran ay ku doonayeen al-shabaab ay kaga saaraan deegaanada dhaca magaaladaasi baydhabo ee koonfur galbeed ee soomaaliya taliyaha ciidanka xooga dalka ayaa qeybka wafdiga madaxweyne xasan sheikh ee uu ku tegay magaalada baydhabo shalay waxaana markaas uu u kurgelayay xaaladaha ciidamada saraakiisha ku sugan furimaha dagaalka halkaas oo ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo culus iyo markaas howlgallo kala duwan oo ka dhan ah dagaalamayaasha al-shabaab ay ku doonayaan inay gacanta dib ugu soo celiyaan in markaas ay ku qabsaan deegaanada badan ee al-shabaab ay maamulaan dhinaca kan leh waxaa xal laga gaaray khilaafkii u dhexeeyey madaxweynaha maamulka puntland siciid dani iyo ku-xigeenkiisa axmed karaash dani oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada garowe ayaa xalay xarunta madaxtooyada kulan kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed karaash kulanka dhexmaray dani iyo karaash ayaa marka hore layskaga xoog wareystay xaalada guud ee deegaanada puntland iyo dardargelinta hoolaha muhiimka ee gaabiska xoogan ka jira horyaala ee horyaalaha dowlad goboleedkaasi puntland waralehleyo waxay sheegayaan in kulanka intuu socday lagu dhammaystiray khilaafkii ka dhashay siciid dani iyo axmed karaash kara axmed karaash oo muddooyinkii dambe taagnaa islamarkaana salka ku hayay arrimaha dastuurka la xiriira ila wargala ayaa tilmaamaya in labada dhinac ay xal buuxay ka gaareen khilaafkii jiray waxaana la sheegay inay isku raaceen in la dardargeliyo howlaha dowladda oo gaabis xoogan ka jira si meesha looga saaro dhaliilaha markaasi muuqday khilaafka labada dhinac ayaa xoogeystay markii madaxweyne ku-xigeenka puntland uu qaaday tallaabooyin waaweyn oo xilkii ugu qaday wasiirada arrimaha gudaha amniga iyo maaliyadda puntland kuwaas uu aada ugu dhowaa madaxweyne siciidani si kastaba madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciidani ayaa waxaa haatan horyaala caqabado badan oo ay tahay inuu wax ka qabto waxaana ka mid ah dabashooyinkii ka dhashay doorashadii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya dani ayaa loogu adkaaday doorashadii shan iyo tobankii bishii may ee ka dhacday magaalada muqdisho guud ahaana warkii subaxnimo waana geyntaa qaartan dhegeysta aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho cidduu sheego waxay mar kale ka heli kartaa boog internet-kan ku leenahay radio dalson dotcom aad ku mahadsantihiin dhegeystiga la socodka warka subaxnimo
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel